khilaaf adag ayaa ka dhex taagan hoggaanka sare ee t b f iyo maamulka kumeel gaarka ah ee ay xukuumadda abiy axmed halkaasi ka dhistay getagyu rida oo ah hogaamiyaha maamul cusub oo kumeel gaar ah islamarkaana hoostaga maamulka abiy axmed ayaa la sheegayaa inuu wajahayo eedeymo ay ka mid yihiin khiyaano qaran iyo dhaleecayn ku saabsan dib u dhaca ku yimid dhaqangelinta heshiiska nabadda iyo soo celinta malaayiin qof oo ku barakacay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi bilihii u dambeeyey waxaa soo ifbaxayay islamarkaana si weyn u soo xoogaystay kala qaybsanaan u dhaxaysa hogaamiyaha lagu magacaabo ketaju rida oo hoostaga maamulka abiy axmed iyo debrechan jebra michael oo ah hogaamiyaha xisbiga ay tigray ku soo caanamaaleen ee t b l f ciidanka difaaca tigray oo magacooda loo soo gaabsho t d f ayay wararku tibaaxayaan in horay ay dhexdhexaad uga ahaayeen muran ka dhex alowsan ketaju iyo debrechan balse haatan ay la safteen hoggaanka xisbiga t b l f war uu soo saaray getaju hoggaanka maamulka kumeel gaarka ee gobolka tigrey ayaa ka hadlay warqadda cusub ee hoggaanka ciidanku soo saaray waxaana uu sheegay in ay tahay mid loogu talagalay in si cad loogu dhabaaqo afgembi iyo in lagu carqaladeeyo heshiiska khubaro dhanka ammaanka ah oo magacyadooda la qariyey ayaa saxaafadda u sheegay in xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka tigrey ay tahay mid aad looga walaaco islamarkaana dadku ay haatan bilaabeen in lacagaha kala baxaan bangiyada si kastaba ha ahaatee xiisadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo muddo laba sano iyo dheeraad ah laga joogo markii ay dalkani ka dhaceen dagaallo lagu hoobtay kuwa oo ay ku dhinteen dad gaaraya lix boqol kun oo qof laguna tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa qarnigan